Samaynta agabka farshaxanka ayaa ah hidde iyo dhaqan soo jireen ah oo ay caan ku yihiin dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Magaalada Jowhar haween badan ayaa ku shaqaysta samaynta farshaxanka noocyadiisa kala duwan sida baabiska, xaaqinka, darimaha iyo kuwo kale oo badan. Haddaba qaar ka mid ah haweenka ku nool Jowhar ee sameeya farshaxanka noocyadiisa kala duwan ayaa ka warbixiyay agabyada ay sameeyaan iyo sida dhaqaalaha ka soo gala ay uga maareeyaan nolosha qoysaskooda iyagoona codsaday in loo furo xarun ay agabkooda ku soo saaraan dadkana ku sii baraan.
Waxaan sameeyaa farsamada dambiilaha, xaaqimanka, darimaha ayaan suubsadaa, waa iibsadaa suuqa ayaan geystaa maalinta sabtiga ay tahay aan qaataa inta kalena ayagaan ka shaqeeyaa. Alxamdulilaah dhib kuma qabno sideena waa ku nabad qabnaa. Waxaan ka sameeyaa geedaha waaweynka oo laga soo guraa geedaha caw wax la yidhaahaan ka sameeyaa. Cawdaas ayaa la keenaa wiil baa keeno wiilkaasaan ka ganacsadaa halkii xabo muruq aa la yidhaahaa sideed kun oo shilin aan ka baxsadaa ilaa iyo konton xabo camal aan ka gataa hal bil camal ayaan ku shaqaystaa maashaa allah dhib kuma qabi alxamdulilaah baatigeyga iyo biilkeyga waa ku suubsadaa caruurteydana waa ka siistaa caanahooda aas aaska hooyaday ahay jirtay dambiilahaas waaba leegu soo koriyeyba aniga haddaan fiiriyey wax kalooy anfacana waaba gara waayeyba hadda ganacsi kale waa isku fiiriyey galleyda iyo nyaanyada iyo waa isku fiiriyey wax i anfacay farsamadaasaa ka jirto muddada aan ku jiro waa in toban iyo shan sano camal waa ku jiraa inta ka horeysay anaa shaqo kale haysta ganacsidaaniyta waxaan bilaabay anigoo caruur ah ee jiro soddon iyo shan sano jiro aan bilaabay waagii siyaad barre la raacdaynayey aan bilaabay ilaa adeesana waa wadaa marka aan bilaabayna shilin aan ka bilaabay hal shilin bes eh oon ukuma dooro ku gaday aan ka bilaabay haddana alxamdulilaahi guryo baan ka dhistay ilaahama hadda leh ilmo baan ka dhoofistay ilaahama hadda leh wax weyn baan ka qabsaday haddana ilaa al'aan toddobaatan sanaan jiraa inaa goob la hirgeliyo oo farshaxankaas lagu barto diyaar ayaan u nahay siduu dib ugu soo noqday hiddaha iyo dhaqanka hadda marka waxaan rabnaa inaa dib loo lagu soo celiyo masafada iyo dhiilasha iyo dambiilaha lamalamaaleyda iyo salliga gaagaaban inaa dib loo soo celiyo waa rabi lahayn anaka haddaa la helaayo shaqadaas noocaas hadda waxaan ujeedi lahaa inaa wax lii qabto oo alxamdulilah farshaxankaan aan subinaayo howlaha aan haayo inaan lacag igu siiyo oon ganacsi weyn aan ganacsi usii weynaysto farshaxanka agabdhaqameedka ayaa mid isticmaalkiisu uu muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed sidoo kalena haweenka sameeyaha ay ka soo saartaan dhaqaalaha ay ku maareeyaan noloshooda